Gudoomiyaha Hay'adda Maareynta Masiibooyinka Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ku dhawaaqay in dalka uu galayo marxalad abaar oo adag loona baahan yahay gurmad iyo dadaal aan kala har lahayn kadib markii uu baaqday xilli roobaadkii dayrta ee la filayay bilihii Sebteembar, Oktoobar iyo Noofeembar. Abaarta El Niño ee ka jirta dalkeena waxa ay saameysay in ka badan lix milyan oo qof waxaana loo baahan yahay lacag gaaraysa hal bilyan iyo bar si gurmad loogu sameeyo dadka ay abaartu waxyeeleysay. Gudoomiyaha Hay'adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka Mudane Maxamuud Macalin ayaa ugu baaqay hay'adaha dowladda, dadka Soomaaliyeed ee wax haysta iyo deeq-bixiyayaasha in si wadajir ah loogu istaago u qareemidda, gargaarka iyo sidii looga hortagi lahaa abaarta.
Waxaan rabnaa halkan maanta inaan idinkula wadaagno xaaladda dalka oo marayo runtii xaaladdaasoo runtii aad iyo aad iyo aad halis badan ay uga jirto xaaladda dalka oo marayo waxay tahay inay abaar xun oo runtii roob la-aantii dayrta ay kaliftay ay runtii dalka ka jirto taasoo runtii iyaduna aan la ogeynin runtii guga laftikiisa xaalku sida uu naqanayo abaartii weyneedoo runtii dayrta iyo guga udhexaysan ay hadda nagu bilaabatay saameynta abaarta xaaladda dalku wuxuu marayaa lix milyan oo qof ka badan ayaa gurmad bini-aadinimo u baahan lixdaas milyan saddex milyanoo ka mida waa dad runtii wajahaya xaalad halis ah oo runtii ku dhawaad ku dhowba inay mataqaanaa waxuu ahay ay waayaan nolosha qutub daruuriga maalintii ku dhawaad laba boqoloo kun oo qof ayaa ku barakacday runtii abaartii hadda mataqaana biyeerida dayrtu ay kaliftay ku dhawaad hal milyan iyo shan boqoloo kun oo xoolo ah ayaa runtii lagu waayey oo ku dhimatay gobollada runtii ay sida ba-an u saamaysay ay ka jirto waa ilaa iyo saddex iyo toban gobol oo runtii sideed iyo tobankii gobol ee dalka ka mid a saddex iyo tobankaas gobol waxaa ka mid a gobolka gado hiiraan baay bakool mudug bari togdheer sool iyo gobolada galguduud shabeellada dhexe shabeellada hoose jubbada dhexe iyo jubbada hoose runtii hay-adda maareynta masiibooyinku waxay qaada tallaabooyin ay runtii arrimahaani waxay ka qaban karta ay uga qabanayso waxaan gaarnay ilaa iyo bishii oktoobar ilaa iyo bisha disembar oo hadda ah laba milyan iyo boqol kun oo qof ka badan ayaan gurmad gaarsiinay oo gobollada dalka guud ahaan dalka soomaaliya ka mid a dabcan qorshaha oo runtii hadda wuxuu yahay in mataqaanaa wada shaqayn dhow la yeesho hay-adaha dowladda hay-adaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa internationalka ah si loo ilaaliyo hantida nolosha iyo xoolaha horumarin loogu sameeyo wax soo saarka beeraha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa dadaal dheer ugu jirto sidii loo caawin lahaa dadka ay saameysay abaarta ee ku nool gobollada dalka